Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Hirshabelle ayaa degmada Raagacele ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhagax dhigtay warbiyood si casri ah loo dhisayo madasha dhagaxdhiga waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle xildhibaano maamulka degmada Raagacele iyo marti sharaf kale ugu horeyn Iidow Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Raagacele ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan oo aan haddaan re- anoo ku hadlaaya afka reer Raagaceelle ay maanta farxad weyn ay u tahay in maanta ay soo gaarto barwaaqo oon rajeyhaynana wax badan oo iyagana muhiim u ah inay soo gaari doonaan dhammaanna intii qayb ka qaadata waxaan leenahay ajir iyo xasanaad badan allah inka siiyo reer Raagaceellana haddii ilaahay idmo guus dambeedkay inku qabsan doonaan si gaarahayna mataqaanaa idinkuugu mahadcelihayaan sida oo qalbi furaanta leh oo aad uga soo jawaabteen baahiyahooda gaarka ah waa isleeyahay kuma koobna baahida warta kaliyahe waxyaabo kalay oo badanna waa isleeyahay waddaday kusoo jiraan waana imaan doonaan haddii ilaahay idmo marka maanta lama soo koobi karo farxadda ay heer raagaceelle ku naanoolayaan marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol aadan idinsoo dhaweyhaynaa aadaan ugu faraxsannahay qodista warta ee tiimka barwaaqa ay hirgelinayaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabelle ayaa dhankiisa madasha ka soo jeediyay hadallo kooban biyo qabadkan ama war sidaa u taqaaniinbo waxay kaalin ka qaadanaysaa waraabka xoolaha waxay wax ka qaadanaysaa xilliyada jilaalka marka waxaan kaga mahad celinaa isteedka oo aan ku matalo deegaankan iyo hay-addi bixisay mashruucan waxaan leenahay waxqabad muuqdo oo aan taaba karno waaye ka deegaan ahaan anoo ku hadlaya magacooda waa mahadsantihiin ugu dambeynna wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka hirshabelle saalax xasan saalax dheere ayaa bulshada raagaceele ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan mashruucan
bacdi salaam waa maanta maalin weyn oo aan dhagax dhigayno mashruucii barwaaqo oo runtii mashruuc aad u ballaaran ah oo wejigiisii labaad annaga aan ka hirshabeel ahaan hadda soo galnay warihii ugu horreeyay aan dhagax dhigaynaa maanta waxaan joognaa magaalada degmada raagaceelle oo aan wartii ugu horreysay ka dhagax dhigayno sidoo kale waxaan dhagax dhigaynaa isla qurac madoobe iyo maguurto oo ah water point ama ceel laga dayactirayo oo intaba ka kooban mashruucii barwaaqo projecti runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa bangi adduunka oo naga taabageliyey mashruucan oo muhiim u ah bulshada reer hirshabelle annagoo diyaar u ah inaan ka faa'iidaysanno oo dardargelinno habsami u socodka shaqadan muhiimadda hadafka ugu weyn oo laleeyahay inay tahay biyahaas in laga faa'iidaysto faa'iidooyinkaas oo leeyahan waxaan rajeyn doonaa inay bulshada reer ragaceelle ka faa'iidaystaan si fiican ay u taabageliyaan ayna wax lahaanshiyo ay muujiyaanoo mar walbaba ay dayactirkeeda iyo kontaroolkeeda ay ka warqabaan mashruucan ayaa qayb ka ah mashruuca barwaaqo oo ay taabagelinaysa bangiga adduunka